maanta aada uga fogaadeen macnaha qarannimada waxay tahay aadna ugu dhawaadeen qabyaaladda waxay tahay cabdullaahi takar eraguu ka hadlayay waxyaabaha soomaaliya maalinta burburiyey waa cadaalad darro weeyaan waa injustice ilaa iyo haddana waxaad moodaa waxaa hortaagan waa cadaalad darro aad moodid inay soomaalida aysan u helin fursad waxyaabahan qabyaaladda waa vehicle la isticmaalo laakiin ma aha actually waxay soomaalidu isku dilaysaa qabyaalad ma aha waxaad ka garanaysaa inaysan qabyaalad ahayn soomaalidu dad kala maaranta ma aha waa isku dhex jirnaa geeri markay nagu timaado waa isla oynaa aroos markay timaado waa isla faraxnaa inta u dhexaysana waa isla joognaa laakiin markay timaado waxqabad ayay noqotay dhibaatada soomaalida maanta waxaa taagan laba dhibaato ayaana haysataa midna waxay naga haysataa waddankii hooyo midna waxay naga haysataa qurbihii ilaa iyo hadda dhallinyarada soomaaliyeed magaalada london la yidhaahdo toronto minnesota ohio iyo west coastka oo canada waxaa aada iyo aada ugu baaba-a waa dhallinyarada soomaaliyeed weeyaan waxaa isdilaya waa iyagii waxaa daraaga gadaya waa iyagii waxaa dhibaatada weyn haysatana waa iyagii raggii intuu u badnaa waxay noqdeen waqtigooda inay kulmiyaan baararka inay fadhiistaan waxaa loo yaqaanaa fadhi ku dirar waxaan xasuustaa toronto olmost waxaan ku noqnoqonaya muddo labaatan sano ku dhow wallaahi waxaan arkaa odayaashii fadhiya iyagoo da-dooda yar da-dooda yareed oo intuu ku dhacay stroog weli fadhi ku dirarkii fadhiyo canada the same labaatan sano ayaa kasoo wareegatay weli wuxuu fadhiyaa meeshii dagaalkii meeshii buu ka wadaa marka waxaan jeclaan lahaa dowladdan dhalatay runtii waxaa ka xoog badan shacabka ay u dhalatay hadday diyaar u yihiin inay dowladdaa istaagto way istaagaysaa hadday sidii kuwii horeba ay u diidanaayeen inay istaagto oy dagaalka meeshii kasii wadaana waxay labadaa qofood ay qaban karaan ma jiro waxaa waxqabadka iska leh waa shacabka soomaaliyeed weliba waxaa aada iyo aada ugu habboon tahay dadka dibadda jooga warfaa eraguu ka hadlayay dadkan maraykanka waxaa looga yaqaanaa civic engagement waa in dadka ay qasab ku tahay inay ka qayb qaataan waxyaabaha waajibka ah oo ah nidaamka dowladnimada ay ku dhex nool yihiin siyaasadooda ay u istaagaan soomaaliya markaad fiiraysid foreign policyga maraykanka aada bay u afagtigaraysaa dowladaha ka dhasha iyagaa kala doorta midkay support garayn lahayen midkay diidi lahaayeen based on their interestkooda annaga interestkeenii haddaan u istaagi weyno haddaan annaga isqabanqaaban weyno haddaan annaga garan weyno waxaad soomaaliya hadda ugu jira macnaha broxy war eritrea iyo ethoobia dhinac bay ka dagaalamayaan labadoodaba dagaalkooda interestkooda waxay soo gaarsiiyeen soomaaliya western iyo alqaayida dagaal baa ka dhexeeya macnaha waxay soo gaarsiiyeen interestkooda iyo dagaalkooda waxay soo gaarsiiyeen soomaaliya marka waxaa jira dhibaatooyin badan oo waddankii haysta waxaan jeclaan lahaa inaan garanno inay waajib nagu tahay siduu hadaayo warfaa u sheegay fadhi weyn intaan iskugu nimaano ka wada hadalno iska qabanqaabino sidii aan ku qabsan lahayn localiba iyo nationally iyo waddankeeniiba midta saddexaad oo aan ka hadlayo oo final iya waxaa weeyaan sheeko waxaa jira hadda ka hor inaan saaxiibnaha ii sheegay waddanka russia dadka beeralayda ah ayaa waxaa loo sameeyaa sanad walbaba tartan ninka beertiisa si fiican usoo baxda ninbaa sanad walba beertiisii waxay noqotaa number one marka nin journalista ayaa wuxuu jeclaystay inuu ogaado ninka waxa zaa'idka uu sameeyo oo beertiisa mar walba ay ku fiicnaato ninkiiba u yimid wuxuu yiri nigo waxaan arkaa sanad walba beertaada inay noqoto number one waxaan jeclaan lahaa inaa ii sheegtid waxyaabaha gaarka ku aad samaysid wuxuu wax gaar anigaan sameeyo ma jiro macnaha mirahayga aan xataa beerta aan ku beeri lahaa oo wanaagsanaydna waxaan siiyaa buu yiri dadka dariskayga oo beeraleyda markaasuu yiri ma dadka adiga tartanka kugula jira markaasuu yiri haa oo tartan baa kugula jiraane seebaad u siinaysaa buu yiri macnaha mirahaaga wuxuu yidhi waxaadan garan buu yidhi beerteyda ma baxayso mana wanaagsanaanayso haddayse beertooda wanaagsaneen markaasuu yidhi weli ma aanan garan wuxuu yidhi shinnida waxay samaysaa waxa la yidhahda polonation dhirta waxay ku xiran tahay shinnida siday u kala qaado marka wuxuu yidhi beertooda hadday tahay beer jiran oo baaba'san shinnidaa beertaa jiran bay ii keenaysaa buu yidhi marka si beerteeda u wanaagsanaato waa inay beerta kale ay ka soo qaadaysan ay wanaagsan tahay halkaa waxay ku tusaysaa marka haddaad ku dadaashid guriga walaalka inaad dhistid kaagana waa dhismaya laakiin markaad ku dadaashid soomaaliya hadda waxaa burburiyey runtiiyo xawaanyaan isku qarin cadaalad darada keliya mooyaane xataa reerreer markaa fiirisid reerba reerka kale ayuu wuxuu mashquul ku yahay baaba-oodii iyo lugooyadoodii iyo laqdabadoodii laakiin haddaan maanta ku dadaalno reer walba oo soomaaliyeed iyo qoys walba oo soomaaliyeed inaad u aragtaan inay yihiin qoyskaagii ilmo soomaaliyeed inuu yihiin ilmahaagii qof walbaba uu ku dadaalo inuu baro qofka kale kulligeen waxaan noqonaynaa dad wada wanaagsanaada marka waxaan ilaahay aan ka baryayaa inay noqoto midani midii maanta looga gudbi lahaa kolba culeys xoogla ayaa sugaya tii looga gudbi lahaa ilahay inuu ka dhigo raggaa dhallinyaradana culeys xoogla ayaa haya ilaahay waxaan ka baryayaa inuu u sahliyo idinkana waxaan idinku dhiirigelinayaa hadduu aal yidhaahdo si walaaltinimaa inaan boostan ahaan inaan u istaagno wixii walaaltinimaa inaan wanaag ka wada shaqayno danti guud inaan ka wada hadalno tii carruurteena inaan ka wada hadalno iyo tii waddankeena waana mahadsantihiin